بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كستي سين روغان يو سي كسون اندغاي تان ولي بهودا سين كلنا همين فايلا حكا دوادا برنامجكا كلنكا ورسن oo hamiin kastaba waqtahan oo kale isin ku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii dhukureeb habeenimada sabtan haweyda soo jimaaniye bahaas qodobada oo ka hoo ilaahay awoodale lagu hel barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontan waanayna siinkahay waliba ku mid ahaa dowladda jayna waliba laba milyan oo doolariye guddoonsidaya dowladda federaalka soomaaliya haddaba beesadaasi intay lan isticmaali doona oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saasoo kale waliba isin dheegi doontana wafdi ku darara midooda yurub oo geega kulung luweeldada qaano ku mid ah golo wasiirada maamulka koonfur galbeed ma markii inka horreeytay wafdi midooda yurub ku dareeraba oo kulung iyo luweeldadan golo wasiirada maamulka koonfur galbeed haddaba sida eta shaqada golo wasiirada maamulka koonfur galbeed oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka falanqeeya doona waana ka dheegi doonta xildhibaan ka tirsana baarlamaanka koonfur galbeed oo sheegay intuu isku tanaasuli mooshiinku isku wadi madawiine shariif xasan sheekh aadan maysheni intii madawiine shariif xasan sheekh aadan xildhibaanadii inka ededaayay ee mooshiinku kusheen iyo hotireedun ku nagadan ma wali jare caqabadaha wajahi xildhibaanada mooshiinka kuwadi madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba aysan dheegi doontanaa xuska maalinta macallimiinta soomaaliya oo geeka laka goboday magaalada baydhabo baarlamaanka hirshabeelle oo sheegaya intiiuusa khilaafan ka teeginayna ha magacaabowka golo wasiirada maamulkaasi kureed ah markii maalmooyinka didambooy habaayeen intii madawiinaga maamulkaasi hirshabeelle iyo madawiine ku-xigeenka maamulkaasi iska khilaafsanyiin shaxda golo wasiirada maamulkaasi hirshabeelle ee dhowaan hasaari maxamed cabdi waare haddaba may ku ereen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi hirshabeelle oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana qaar ku mida beelodegow degmada berdaale ee gobolka baayo oo ha ka hor jeesadiye qaabka landhisahay golo deegaanka degmadaasi berdaale maysheeni intii ha ka hor jeesadaan hata golo deegaanka degmadaasi maadaama markiin ka horeyti arrantuu yeeta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ku kabogada doonta qaar ku mida dadka bogtaale ee rooga eleynta magaalada baydhabo oo maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado ka howlgalow magaalada baydhabo ku dalbaday intii gargaar leladeera hooyan haynana reedlankanaga deegaanadiyo iyo horebahan ku bogtaale maysheyn intii barakacyaal rooga duleedka magaalada baydhabo iyo hata arrintaasi ku hadlan oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo hani kale hani kororaya siin hayna magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada b k u markel iyo markel waliba sanglinaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan hamiinamaar baa hooyadaasuu talaadan iyo baasta aragdan iyo kaedanta labaatan iyo kowda bila nofembar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal uu idaacadda warsan u farsamada b k u siyeetun iyo siyeed dhibic lama aalada satellite-ka iyo live streamka adduunyada meel kastiisun ku roogdan si toosa iyo ninku dheegaytan waliba sanglena amiin fayle dhugunsadow fayle dowladda shiino waliba laba milyan oo doolari yee ka wareejiday dowladda federaalka soomaaliya taasi oo lanku tiro galay antilakabi mise lanka deeqa dadka soomaaliyeed ee rooga guda dalka soomaaliya safaaradda shiinaha ee ka taalla magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo talaadadii geeka hayti waliba hay-adda unisef iyo xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ku wareejiday lacag dhon laba milyan oo dollar taasi oo lanka tiro galay dadka masaakiinta iyo dowladda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo ku-horseedowka masiibooyinka cilmi cumar eensaneh iyo waliba laka wareejiyey beesadaasi usugona sheegay anti dowladda jaynaha eedii oon ku farahsinyin anti beese ka wareejiya maruus arimoogasi arimo kale ku hadlayo waliba hadladiisi kumid tahay asalaamu calaykum dhammaan ugu horreyn safiirka ee safaaradda china ay u qaabilsan soomaaliya stephen oo ah country directorka ama qaybsanaha somalia unisef sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay halkan dadkani kala jooga saxaafadda dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan markaan u mahad celinaynaa dowladda china sida ay mar walba noo garab taagan tahay oo ay noogala shaqaynayso arrimaha soomaaliya ee bini-aadamnimada iyadoo ay sanadkan dhexdiisa laba xafladood aanu qabanay midii ugu horreysay aanu samaynay w f p iyadoo lagu wareejiyey annagu ka guddoonnay laakiin ay shaqada gacanta ku haysay ee w f p raashin dhan oo bariis ah sidoo kale waxaan hal milyan oo lacaga lagu wareejiyey hay-adda i o m oo ka qayb qaadanaysa arrimaha dadka qaxootiyada ah iyo dadka magangelya doorka soo noqonaya oo ritaaniyaga dalka dib ugu soo noqonaya qaxootiyada sidoo kale maanta halkan waxaan u joognaa laba milyan oo lacag dollara in loo dhiibay haadda unisef oo u qaabilsan un-ka hooyada iyo dhallaanka waxaan insha allah rajaynaynaa in sidii ugu habboon looga faa-iidaysto oo unisef ay si hagarla-ana arrintaas uga qayb qaadato iyadoo ku darsanayso deeqihii ay ka haysay caalamka annaguna aanu leenahay wada shaqayn guud aanu xiriirin doonno ka warqabi doonno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa dowladda china oo runtii ambashadoorku nagala joogo oo si aan qoto dheer aan runtii u wada xiriirno arrimaha ku saabsan bini-aadamnimada iyo gargaarka waan u mahad celinaynaa dowladda china iyo shacabkeedaba anuu ku hadlayo magaca xukuumadda runtiina dowladda federaalka uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo igamudeen ka yihiin ay runtii mar walba ku hela yihiin inay la yeeshaan caalamka wanaag iyo isdhexgal sidoo kalena looga faa-iideeyo ummadda soomaaliyeed maanta hogaanka dalku inuu wax badan u qabto iyadoo saldhig u tahay nabadgelyada iyo in laga baxo gaajadan soo noqnoqoto soomaaliya waad ogtihiin abaartii ka dhacday tii ka dhacday oo tii u dambeysay hadda aan gadaabsigeeda lagu jiro iyadoo hadda saadaasha la sheegayo inaan weli abaartii runtii ina kama go-in laakiin inay dhib kale abaar kale dhacdo ilaah baana ka magangelaynaa runtii waxaan uga mahad celinaynaa beesha caalamka garabstaageena la garab taagan tahay gargaarka banaanimo insha allahna waxaan ilaah ka rajaynaynaa inaan isku filnaano oo ay noqono dal isku filan oo aan gacan bini aadan u baahan doonin dowladda jina oo runtii sanadkana noo ballanqaaday inay deeq raashinoo aada u fiican noo keeni doonto iyadana waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa waay heshiis ayaa waxaa ku wada jira dowladda jina iyo qaramada midoobay inay sanadkan ay soo marsiiyaan deeqaha ay soomaaliya ugu talagaleen taas ayaa keenaysa marka waxay ugu talagaleen inay hay-adaha qaramada midoobay soo mariyaan laakiin dowladana waxay ka shaqaysay in wixii soomaaliya ay leedahay inay dowladdu maamusho waxaan uga mahad celinayaa safiirka china insha allah marka la gaaro wixii loogu talagalay soomaali inay insha allahu tacaala dowladda soomaaliya ay maamuli doonto iyo dowladda china aan dhexda ka bixi doonaan dadka iyagu internationaalka ah oo awal ku marmarsiin jiray soomaali ma qabsan karaan waxa kan laakiin maanta aan uga mahad celinayo inaan insha allahu tacaala inagu isku tashanno aan wax walba qabsanno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa mahadsantihiin
omo nadiif basura abo geedka dhardhigoba isdaarteemaad wasilaha karti adigoo jadiidka intaalki warti may wala deerey lukudhidhigo musmama jaramay ma hindhoo ku jirinta
waa hagaag dhugunsidaal weli walinoo dhugunsidaytana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo seetun isee dabeclama aalada satarleedka iyo life streamka anina magaagay socdaalu idaacadana warsan u farsamadana b k u markale waliba hawada siin kulana hamiin fayla wafdi ku dareera midooda yurub oo geeka deeri magaalada baydhabo xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed waliba kulungla weeldaday wasiirada maamulka koonfur galbeed sida qorsheenta walbarashada amniga caafimaadka iyo wasiiro kale oo xaanasyo lagula hadlahay sidii lan xoojii lahay shaqada maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla maraxantaasna dhaqaalo maamulka meelnankoogaada lahay markii shirkaasiha gebagabaabay waliba warfidyeenka la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuuridiina gacma oo sheegay inti kulunkaasi walyaabo eedan fara badan ha kubahay waana eedanka kamaadnaqaayaan midooda yurub marus arrimo wasiyo arrimo kale ku hadlahay waliba hadaleysi kumid tahay bismi illaah ma maanta oo ay taariikhda tahay kow iyo labaatanka bisha November waxaa kulan yeeshay qaar ka mid ah wasiirada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo wafdi ka socda midowga Europe ama European Union waxaana ka mid ahaa wasiiradaas wasiirka amniga wasiirka warfaafinta wasiirka waxbarashada wasiir wasiiradda haweenka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada iyo madaxtooyada waxaana looga hadlayay qaabkii wacyigelin rasmiga loo samayn lahaa oo bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa nimankan hoy iyo hargaljiidka ah dhibaatada badan ku haya shacabka soomaaliyeed oo oo dhibay oo mar walbana dhibaateeyo oo dhibaatooyin badan usoo maleeyey baa laga hadlayay qaabkii bulshada loogu wacyigelin lahaa arrimahaas waxaana ka mid ahaa hadda hadallada laisla afgartay in dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya loo sameeyo wacyigelin dhab ah loo sameeyo shaqo abuuris sidii fahamka diinta kor loogu qaadi lahaa culimada loogu kaashan lahaa culimada soomaaliyeed ee deegaanadan jooga sidoo kale sidii dhanka fan ahaan iyo wax walba wacyigelina lagu dhamayn karaa sidii lagu dhamayn lahaa oo nimankan hadda haraagooda uu aada u yaryahay meel yar oo kooban jooga dhibaatada badan u geystay shacabka soomaaliyeed loogu sifayn lahaa inta soo hartay maskixiyan loola dagaalami lahaa waxa weeyaan hub keliya in aan lagula dagaalamin oo lagula dagaalamo maskaxda lagala dagaalamo oo shacabka soomaaliyeed runta loo sheego oo loo sheego dalkooda ee dhibaatada maanta haysata inay ka bixiyaan waxa dalka burburin kara waa dhalinyaro waxaa dalka dhisi karana waa dhalinyaro boqolkiiba toddobaatan maanta soomaaliya waa dhalinyaro markii sida caadiyan loo fiiriya waxaana isku dayaya insha allah in dhalinyarada wax loo sheego oo sidii loogu wacyigelin lahaa nimankaan xadijirnimada ku fogaaday oo dhibaatooyinka badan ka geysta geyga soomaaliya guud ahaan gaar ahaana magaalada magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya ee gacanta ku haysa marka dhibaatooyinkaas sidii loogu hortagi lahaa waxyaabaha ugu badan maanta halkaa loogu hadli bay aheyd qaar ka mid a wasiiradan waxay soo jeediyeen in si wada jir ah loogu qayb qaato oo iyadoona dhan walba bulshada laga kaabo sida dhalinyarada culimada haweenka dhan walba si laisku kaashan lahaa sida loo burburin lahaa mise loo baabi'in lahaa fikradda nimanka kani ay soo maleegeen oo inta maskaxda dhalinyarada ay dugsanayeen marka insha allah waxaan u malaynayaa dhalinyarada hadda kadib way fahmi doontaa qaladaadka ay galeenna waa la arkay natiijada laga gaarina waa la arkay oo dhibaatooyinka badan ay geysteen marka maanta indhahii dhalinyarada way furan yihiin marka indhihii dhalinyarada iyo maskaxdii dhalinyarada si loogu faa'iidaysan lahaa dhalinyarada maanta derbiyada fadhidana shaqo abuuris loogu samayn lahaa looguna dhiirigelin lahaa inay dalkooda dhistaan waxaa weeye dal dalkiisa baa dhisa dalka dadkiisa inuu dhiso oo horumaro badan ay gaaraan marka bulsho walbana iyagaa isku tashata marka in laisku tashado oo horumarkan maanta bilaabanayo oo horena usoo socday maanta gabagabada ah oo dhamaystirka u baahan in la wada dhammaystiro gacmahana laisqabsado bulshada iyo dowladda ay wada shaqeeyaan taabay ahayd aad ba umahadsan tihiin dalka shaksi mas-uulka ma ahan koox mas-uulka ma ahan waxaa mas-uulkaa qof walboo soomaali ah deegaanadan jooga wuxuu ka yahay mas-uul mas-uuliyadda saaran inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa insha allah bilahi tawfiiq wasalam waa hagaag dhugunsidaalkaas waliba ay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo la hadlaaya warbaahinta uu sugana sheegay kulankii geeka walyaabogiha kubahi
ibraw how new idumiinku wargabo idoonteeda sifaday alaab xismiha marad weydiisiday ah ertoy maay
dhugunsidayaal weli weli noola dareertana qaybogii hore barnaamijka kulanka warsan aanin magaagay socdaal iidaacadan warsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed tan iyo sanad guuradii saddexaad markii munaasabadii dhammaatay weliba hasdeereeyey xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo reedreedunku nagadow mooshiinkiiyo ku shenan madawiinaga shariif hasan sheekaada yogo weli meelnanka ogayna mooshiinka natiijadiis meeliya deertii laakiinse xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ki kasta shirjareedka goboda ay magaalada baydhabo sheegowna intiisu ku nagdi mooshiinkiisu kuwadi madaxweyne shariif xasan sheekaada iyadoo arrintaasi jirta weliba idaacadda warsan iyo xiriir dhow iyo xiriir dheer la suubiday xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed welina niin suurtagalay intiuna xiriir la weeldhana xildhibaan aamiin maxamed faarax oo ku mid ahay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed dhawaanna sheegi intiuusan ku nagada doogno mooshiinka shariif xasan ilaa maa uusa hilkuku kadegi shariif xasan sheegaadan may bedelisee ka dhow idaada warsan dhammaan shaqaalaha idaada warsan dhow salaame adigu horeen guda galaas waraysigaana ee dhawaan waliba kumid haytay xildhibaanadii mooshiinku kusheeni shariif xasan sheekaadan haddana wali hana deerahay inteed kunagati ma isheenay inteed shariif xasan mooshiinku sheento haddana aad kunagat
sada aniiba saxaafadda ana ka sheegay markaan mawjinka ku nagdahay mayba wada hadal dheer ana la galay samadoonada iyo odayaal dhaqameedka beelahana hakujiyada gaar ahaan siyaasiyiinta iyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheeg aadan dhammaan madbi ana wada hadal dheer ana la galay marhay inbatay inaan inaytay barnaamijkii ana weli oo mooshinka ahay ku dhankahay madaxweyne shariif xasan sheegaada inaan ku tanaasulo yaa ma aranayahay inbati dadka saaxiibaday ahoo arrinta iskala jarnay mooshinka iskala jarnayna way baan ka baaqay hatan aan ka baaqay iniyo nasado aan hangnagday oo kale hangnagda shalay wali kumid haytay xildhibaanadii inkacad adkaa oo weliban kama yel adkaa oo shariif xasan mooshiinku ku sheenay sheegeen in shariif xasan halkasan andhimanyi hilkaan sii haayo doon ma i sheenay xilkan unkunagati ma wali jare hadalkii odayaalka dhaqanka iyo sheegeen intii xildhibaanada xilka kukaqaadayaan maya isara koro kaas dartisan kunagati maya maya maya xilqaadis wallahi raw barnaamijka maka jarna doodana maka jarna wadahadalkana maka jarna laakiin way baan aray miirka barishay mada walaalkaa ka jara may ba lakuyaabay sida ana shalay walan aragay si kudunga ni aan walan araga bino aan soo saasa si aan shalay walan aragay si geedka walan aragay la kuyaaba ee may bahan wada hadalkaana ka jaray ini barnaamijkan maanta koonfur galbeed aan baahanta horumar iyo nay ini adniga lagu shaqeey walbadan aan baahanta laakiin maanta aan baahanayn ini mooshin lawada inaan baahanayn iyo wada hadalkaana ka jaray arrintiina isla qaadanay waan habandhaki insha allahu taala ilaahay idinkii dadka saaxiibada ee sidaas oo kale iyo yoonan ka baxday maadaama oo ummad badan iyo shacab badan isugaay shalay adigoo og arrintaas iyo weliba sheentay mooshiinku dhan ay shariif xasan sheekaadan adigoo weliba xaaladka maamulka koonfur galbeed la dareerto shalay may argu aytay oo geeki shaleedii hakiimbahi oo mooshiinku unku nagati shalaya dhan bay shalay masdhanta wale haka jari maro hataba kiin sheegay maarana dad badan taliyo badan iyo talo badan la samaysay shalay laakiin maxayna taladaas kale ana shaqsiaanta oo godki ayti tala badan oo aana dadku jiibiday mahayna insha allahu tacaala maadaama tala badan iyo la fadhiisin badan iyo madaxda la fadheedi iyo siyaasiinta ana la fadheedi inigana ana kunagadahayin basi dhammaan maaraleeda ra'yigi iyo masqawiyawani ana weligin hasanagada maanta may baan diyaar anaha insha allahu tacaala horumarka koonfur galbeed iyo shacabka koonfur galbeed samatabihiiso taasana ka shaqeyna insha allahu tacaala dhowaan idaacadda warsan dood adag ku qiib galaasi ka sheegday inadan kunagada doomno mooshinka shariif xasan wal kasta markii la sheegay ilaa ma aad xilka ku qaada marka hadalada hore markaadana isfiirida managadainahanu isburiyo maya maya waaba kin sheegay sidaan shalay walan argay geedka wala nay qaran la kuyaaba kare adan naftida sidaan shalay waran argay geedka wala mangargaas insha allahu taala wali ana shalay aaminsan geedka ma aaminsini binu aadama aha shalay qaldanaado koro geedka sahnaado koro geedka qaldanaado koro shalay sahnaado koro laakiin insha allahu taala wal walba sahada ilaahay jeesaa ku nagdaayan laakiin way ba kala hamaantay way ba diyaarha ani ana la shaqeeya madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan hukuumadda maamulka koonfur galbeed ilaa la shaqeeyo diyaaran hamaanta qofna inaan reer ku qaada diyaar magiis saaxiibada shalay isku garab hayteen geek wali kii tilmaameen inaad beeso badan qaadatay oo saas dartiye mooshinkan ku tanaasulay jaran armowas maya maya wali kasta wali ogi ana mabda'igay mabda'a beesa ka dhisan meesaday dhanba mabda'igay moyd waa mabdaca oo wada shaqeyn iyo xalaalnimo ka dhisan waay ma maaha mabda'ay mabda musumaasuq iyo lacag ka dhisan maya taasayna been waa dhahaa wal jaran mana mae walaha markii hore may sheeni in shariif xasan aad mooshiinku sheenta dhaliilooda shariif intawadaasi may kumid tahay hore aan sheegi taasay hata intii ana kanagada masadaw dhaliilasay hata maadaama ana kunagada dhaliilasay taasay ani aan hata ku sheega hatana marlamadaan dhaliili aan hata ka sheegi hadda warbaahinta masadaw taasay ku qadheen ana kuwada hadalnay insha allahu tacaala waana wala isla meel dhegi dhaliilatawadaasi way jara miya qaab kale oo lakinka fasiri si fiican si fiican ka ganaaday marka kaganacay kaganacay waana ku hadli madaana kaganacay bacdiga saxaafada anfarnaka inaanu ku tanaasulin mooye maarne tanaasulkaygii oo ganacaadkay ganacaadkay ee hormaray sakii aamini kuran shacabkii ha ka doordi iyo dadka ka nool deegaanada koonfur galbeed adigoo shalay sheegday in shariif hasan shan maalmood gudaaji xilan haayo korno oo geekana leta shariif meelan kelmana anfaco sakii aamini kuran shacabkaagii ee maadaama aad hadba dhini kalan bahas dadka ana la tanadi oo talada wal ku jeysada ma shacabka kumada shacabka arrintii oo ka shaqeeya ana shacabka shacabka naftii oo la tanadi shacabka ayaa reer maarna ilaa bahatan min baan baad maamulka koonfur galbeed mooshin min baan maadaama adana matalaasa madmadai oo ada wadati ini ad kunagata tan ana kala tanada ana kukunagadi ba shacabka raayidi wa saaxiibadaa u garabka haay xilligan may aaminsimin adase may ku gabtay laftirjo saaxiibaday an udur daaradi joonanka baaqi insha allahu tacaala wakti haadirkan hatana rooga ani oo walba suurta galaana an hayna horumar an hayna abdi ku shaqeeyo an hayna mooshin wakti haadirkan ani baahnayna in sheegi insha allahu tacaala yoonagayba kurajay maadaama dad saaxiibe oo doonta wana saaramudana yoonani sidaan hangnagad hangnagadan hangnagadan aan ku rajeeye waana hanagada doonan eedyadana walba dhibaato manidhah taagan wali sheegdana in mooshiinka la sheeno mise xildhibaanadiina markii ee qaabka mooshiinka isin dhina kalan fasiraasan oo isin fadaasan in dadka si kalan tustan way sheegasana in mooshiinka isin sheenasan walka toosi haytan marka walaagii qaldanay marka toosana mise weli sidii oo adalay ku nagati mooshiinka maya maya ana ley ma e dad badanna ku wada nagdi insha allahu tacaala kolley anina waa hadalkayga iyo saxaafadda way baashaantay maadaama markii horena saxaafadda lankanka badan oo ku hadalayan ahaay dartiye ini shacabkii ogaado ku hadali dad badan marna kolley insha allahu tacaala isla ogno kolley arrintaasay isla qabna le xildhibaanada koonfur galbeed qaaryo ee haani muxaafad ka haayay oo hasiin ka horjeediyey ee mashaariicdiio martiyo qaadadeen wali la sheegay in haani kale ee mashaariicdiio inta badan murun yar gali taas daraadiyena way la sheegay in ada hanku tanaasuli mooshiinkii ada kusheenti shariif hasan sheekaadan kureedna ada beesideeda laaki beesilkinka daray aramobosku ku tanaasuli ee wararka qaar baa qorahaya in saas oo kale hanjabaad yadii odayaalka dhaqanka ha jeediyeen oo haytii xildhibaankii maamulku kuhorqoy way tira daraadiye lamadan qodob iyo dadka kiila xariir yahayan lamadan qodob cadiina mise way kuletaa ee walba makujar maya maya qodobadaas walba makujar bas mashaaraadka ada sheegataana welisabakumagaahayn kumagajmurun ahaantii laakiin kiitayba anlahayna marugolinka darasura marka taas yadeen ee anamadahe rakinka sheegay mabda lacag ka dhisan mahayna insha allah wada hadal iyo sida aan wala argayso kale waa la intusi oo anina maarna wala anaka dhanaca kor la in sheegi iyo waxyaabaha qaldan aan la toosiyo doona oo balbadan ya hayti ma hayna lacag iyo maamra iyo inta borgorta ma ka jarna heshiiska macni iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan xukuumadda koonfur galbeed wada hadalkan iyo heshiiskan heshiis lacag ma hayna laakiin way bahay heshiis mada ka dhisan hay ka qaar wali aaminsanyiin in siyaasiyiin caanka ee deegaanadan koonfur galbeed gadaalsiin ku riyaayeen hoo arrintaas dhabeeta siyaasiyiintii gadaalsiin ku riyaayeen maadaama mooshiinkii ay ku nagati may ku yaabo in qalalaaso kale aad kula kulanto maya maya maya ana lan oo muwaadin koonfur galbeeda ahaa siyaasiyiin gadaalmano riyaan horay baan sheegi siyaasiyiin gadaalmano riyaan oo ni gadaal usku riyaani insha allahu tacaala lanna mabdacje iyo hadalkay iyo qoolkii xuraanay lanna lan manhan jiro insha allahu tacaala siyaasiyiin gadaalno riyaasay hatawna ku fikirayno maablada managadaasoo hilimahamiineed ee xildhibaan koonfur galbeed gali in shalay sheegdaan way wadan mooshiin geekina isin ku nagatan inte ka dambooyi kor mooshiinada isin sheenasan oo kale managadaasana dad ooba mooshiin sheenan durbadii bela shaldhibii kor maadaama isin cudud midaysan laayna awood siin kafilan oo weliba maamulka markaas ama qofkiisin markaas dhaliilasan isin ka gemi kortan isin hayn sideedaban tallaabo kasta oo la qaado horey in lihi fulima idan ku fiirsado waayo sharci ahaana saas waayo haddii una tallaabadii una qaadan lahayne una macnaa shalay una go-aansani maanta haddii oo nailaqumanaato ini anaynata ku nagana sharci ahaan baa banbanaato marka walba ini la shaqeeyo oo xukuumadda lala shaqeeyo oo baarlamaanka hogii hukuumadda wada shaqeeyana ka ballani ballankaasna insha allahu tacaala ani fulo dhankakaan ku fulo dhan walbana ku fulo ya rajeeyaan way baan ka baaqay sida ani hore inka baaqay dhammaan saaxiibaday koonfur galbeed xildhibaanada iyona way baan ka baaqay insha allahu tacaala maadaama maanta koonfur galbeed samaka bixin iyo amni iyo ku shaqeyn iyo xukuumadda wada shaqaynaya ambahanta aniyo nafsado aan hangnagadi oo kale hangnagadaan insha allahu gacmaha isqabsana oo taleedan sonagata horey in socdayaan sabaada insha allah waa hagaag dhugunsideelkaas waliba ay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intiisu ku nagdi mooshiinkiisu ku wadi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo sheegaydan hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheela habshan muhurto halow moobel ee haasaawada iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabargalay marlay ka hirimay hariir luwaalada halku dhiga bulshadu horaan sii wadadaasana mad
weli welinoole dareertana idaacadda warsan muujideeta seetun iseedhibe lama aalada satarleetka iyo life streamkana adduunyada meel kastiisin ku rogdan warsan radio iyo noo dhugunsadaytan xusowka maalinta macalimiinta soomaaliyeed iyo geeka waliba laka qobaday magaalada baydhabo xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed munaasabad geega ka dhidi magaalada baydhabo xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed oo la kawiinayay maalinta macalimiinta soomaaliyeed iyo waliba ku qiib galay wasiirka wasaaradda walbarashada hiddo iyo tacliinta sare maamulka koonfur galbeed qeybo shil duwan ee bulshada iyo macalimiinta walka dhigow jaamacado iyo iskuullada ka yaala magaalada baydhabo iyadoona meelasi laha ka hadal qaaday intii macalimiinta iyo dhimbijin laakiin mardhow wasaaradda walbarashada iyo sheegtay intii walku gobado doonta arrimogasi waanu dadkii ku qiib galay munaasabadaasi iyo wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed oo si in isla jare dhammaantiyo meelu ku hadleen agaasimaha guud maamulka gobolka kaasoo keena mel rais madaxa unisef madaxda bareeg dhammaan maamulayaashii macalimiinta goobtan ku sugan dhammaan ragga kale gabar iyo wiil wiil iyo iyo iyo iyo gabar iyo iyo wiil oo ku qiib galeen sida saxaafadda dhammaan ka qaybgalayaasha assalaamu calaykum sansalaamohay salaam ku reed mayla rais haddii aan iska dardarma inliyaabtan eedaan ka faraxsana kulankan waa kulan eed muhiiman eh anoo ka hadalow magaca kormeeraha magaca guddoomiyaha guddoonka gobolka baay isla markaasna ah kormeeraha guud ee waxbarashada gobolka baay may eed nkama hadnagaane allah oo ardaynin suuri geliya kulankaas baadallahi haddana ma hadnagahayne wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliin sare koonfur galbeed iyo bareeg iyo unisef waa ka shaqeeyeen kulankaas saasoo kale intaan anmoodna mayn hambalyeeyey maalinta kulankan unun fidhiino oo maali maalinta macalinka soomaaliyeed ee dhammaan macalimiinteena soomaaliya meel walbi ruugan yan hambalyeeye kadib mahedna hambalyeeyey macalimiinta koonfur galbeed dhammaantiin meelbi ruugan saasoo kale haddana may marka lan hambaliyey inta hadda fursaddan helay goobtan ka sugan eeda siinka hambaliyey waan inaan ka faraxsana kulankaas intaas ku reed may haddii aanan walyar warbixin gaaban ay ana sii bi hadda alxamdulilah eeda lan ku warami ragmay la raayis iyo dad badan mas-uuliyiin badan ku hadali qiimaha walbarashada iyo lata iyo shalay meelaha roogni iyo geeka meeloon roogna kadib faanolo fara kuma qodnaa yaraa soomaali faanola fara kama qodna haddii lanfiiri shalay meel roogni alxamdulilah meel rais meel ku tilaabso koro roogni haddii lan fiiri sidana nin ku baahanyi iyo sidii un haddii un gobolada un la tartamaana sida banaadir iyo somaliland iyo jubbaland iyo gobolada sideed kale un la tartama lahayni haddii lan fiiriyona haddana weli gaabisa iyo dareemasa marka may eedan kama hadnagaane dhammaan baxda waxbarashada haddana sigaare raggii daladihii oo hawadeen barnaamijkan maadaama wadankan labaatan iyo toban wasina meel rais gaabha gali waxbarashada oo dhan iyo nidaamka noolodhan gaabha galli haddana intihaadaadiyaasay galantaa kahayti oo unisef haatan lirowdan koreyd iyo daladaha kale oo iyona saasoo kale lijnooyin islaamiya badan laftiyo kaalmo badan kugeysideen ay jiraan intaas dhan uma hadnaragaana ma jaro lahayna geedka jiilkan oo hata geedka macalimiin ee anta fadhiyaan daadaan iyo weli kuhooseyen geedka macalin managa naftay dalada dalada holay bartay geedka macalin managa difadna taasna may suurgeliday ilaahiyna ogolaaday laakiin melahay dadaal oo la geliyey iyo anay rego melarays ungundidan ayaa geysiyen ciidanka ma hadnagaan dadkaasna oo bahda waxbarashada ayan bahda waxbarashada yaliskare ee koonfur galbeed wasaaraddeena waxbarashada daa ila tacliin sare iyo wasiiradeen iyo tiimka waxbarashada iyo bahda waxbarashada ma isla kasanaha ini internal public laro wal school laro mel rais private laro all chance oo internal all in mel rais community education isla in bahda waxbarashada isla in taasna waa fursad aan dadku faa'iideyso inaan sheego tan kale alxamdulilah weli haddii oo lan meel rais ku mid hayo mushata kahor yaa meeraye haddii meelinjeed oo kun tilaab adagaada falaasta oo lama tilaab kumid adagaada meerahay meel erayse eh, boqol tilaab kumid adagaada falaasta sagaal boqol tilaaba kiinimo marka ma ognaynaa madii sadiidan gobol hatalo ku hadala oo koonfur galbeed ahaan eh sadiidaas gobol waa toban iyo sideed degma toban iyo sideedaas degma shan degma ku mid aya warbarashada hatiyo ku socota oo magaalo madaxyada kiyaalaan toban iyo sideed haddii shan laku reeba ma ognaynaa toban iyo saddex degma oo ulaadanka badan rooganka noolaan ini walbarish langayn marka saas awadi walanayn bilaan laakiin walbadan anay inaan markaan lahayadan wada ee sida baydhawan ha tirogna alxamdulillah saas oo kale meel raay degmada afgooye iyo marka maxaa la yidhahdaa gobol eh, degmadaas kale oo meel raay xudur intaasa meel raay walbarasho oo dugsi sara iyo ku jirta hankan asaasiga hataa maab haysadama yal erkor haddii lamfidi population meelaskanool iyo ardayda age iskuulka meelka sugun iyo anay walaa iskuullada ku jiraan saasoo kale hata degmada mil rais saaxiibkay hata ku hadlaayo degmada buur guddoon ku hadlaayo degmada inka tuulu badan sagaal iskuul la sheegay sagaal iskuul iyo degmadaas oo waa xadii aysan ogdin degmada buur oo saddex gobol jiiraan la-eh inay walbi nimanyin ogdin marka saasoo kale dadaalkii iyo sanadkan lan suubiya haddii markii mil rais gobol ahaan ase gobol ahaan haddii aan hatol yara ku sheega gobolka maydiya tomo boqol soddon iyo sideed iskuul iyo ka firan iyo ka furun iyo ka furun macaahida jiran saasoo kale xarumo kaleye jiran ilaa lix jaamadoodii haysan haddii ay shaqeeyahayaan enrollmentiga sanadkan maynka mahad nagaane meel rais bacda anta fariida waxbarashada dhammaan iyona heedahanka mahad nagaane daatadii sanadkan una aruurini daatadaasi u garabaanaysiiyeen marka ilaa may marahayna alxamdulilah labaatan iyo sagaal kun ardayya marahayna oo intaas gabdho ku weyin toban iyo laba kun boqol toban iyo kow gabdhood iyo gabdho ku ah saasoo kale may jira barnaamij isdiin la raw e b i la raw oo heedaha isla wadna sada meel rais hay-adda la raw safjidran n r c bareeg unicef iyo hay-addan intersos isla wadna oo wasaaradiiyo isku kaashiran intaas may ku faa'iidaysahayana toban iyo saddex kun soddon iyo laba arday ya ku faa'iidaysahayaan oo shan boqol shan kun toddoba boqol lixdan iyo shanna gabdho ku weyn marka maxaysana intu ku hor hatu ku hor maxaysana laakiin waa bilow saasoo kale tirada guud ee macalimiinta saasoo kale wasaaradda oo kaalmaysadaas hay-ado sida hay-adda u n s r iyo interses kaalmaysadaas may la suubiyey shan boqol iyo lixdan arday oo may la raayso kaamamkii iyo walhakabaradegna may la raayso level show waxbarasho ka horan gaatami laakiin awoodi waayeen iskuullada oo may la raayso dugsi sare ku jiran iyo isku biyaan awoodi waayeen waalidiintiyo shan boqol iyo lixdan iyo kow ardaya fiili ku biyahay gobolka sanadkan oo sanadkan fiiga lagu biyahay oo iskuullada kala duwan oo magaalada kiyaalan hata meel oo weliba qaybaha oo meel berbaatige la jeeyey hata fiiga lagu biyahay oo in iska jiraan hoose community wala raw iyo meel raayis deegaan iyo i d b in iska jiraan saas oo kale mayadanka faraxa saqnaad tiradii macalimiintii una aruurini sagaal boqol toddobaatan iyo saddex macalin iyo gobolkan ka shaqeeyahayta oo saasiin boqol iyo onay tomisata gabdhood meel raay gabdho kuweyn eeda gabdho meel raayis haddii la fiirada number shan yari laakiin taasna may koos karaytay dhibka waxbarashada oo wadanka bismillaahi labaatan iyo todobatan gaabla gali iyo horaan xilligi walaha baradaay oo ulaadeen walaha baraanay unib walaha baranay jiilka tan dadii oo macalimiin walaha baradaayeen oo meel raay ulaad gabdho lan dhiiri galiyana ee wal barashada marka lanka may ka fikiray nidaam jaahili oo laakiin nin baahnayna may ka fikiraan oo hadii uu gabartin iyo wiilkan wal isbaraan hadii fiiri horta lanka hadii oo ee hadii is waajibka guus ku taba sun wal ila tamla may ogaada korne in gibro meel raayis laga ariir yahay meel raay dhaxalka bil laga ariir yahay dhaxalka bil qiyaam yahay marka wal barashada iyo inay aamiso imay ku fiiriyaas wali adam la marka lanka may ka fikiray inis kureytis wal barashijay laakiin gabdhona meel raay isulay barar ko kala degaas haddii reerku kala degda haddii guri jamaal ay tahay meel raay may dhiba garto adii badali jasadkaw ilaahay meel raay weel hal hal dhaliyo marka inay adin karto ma saasana markaas geeraadi taasna ma ka dheerado iyadan ma hasantin saasoo kale ardayd macalimiintaas oo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexda macalin ah sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdaas macalin toddobaatan iyo shan tababar la-aan boqolkii labaatan iyo shan iyo tababar haysan boqolkii toddobaatan iyo shanna weli tababar ma haysadaan taasna unoo fursaddan ku faa'iidayso dhammaan hay-adaa dawladda onkoreyta meel rayd hay-adaha tan inta ka sugan tan nin roogda iyo hay-adaha kale meel rays wasaaradda la shaqeeyaan iyo wasaaradeeni waxbarashada hiddaha iyo tacliin sare oo federaalka may kuosadaana iyo macalimiintaas tababar helaan macallimiintaas tababar inay helaan daryeelna helaan
iri hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudhay
qaar ku mida beelodegow degmada berdaale ee gobolka baa'e oo sheegay antiyoon ka qanacsnayna hannaanka landhisow golo deegaanka ee degmada berdaale waryagana cabdulaahi jecelow oo waraysi la weeldhadi dadkaasi iyo weliba aan sheegayna anti arrintaasi yoon ka qanacsnayna maruusow waraysi la weeldhadayna weliba hadaladii ku mid haaye magacayga may dheerneey cali ibraahim maxamed aljilahe siyaasi oo degmada bardaale joogo waana ku jeedo ahaa waana baladii beelon macalimiini iyo ahaa kase kasi walyaabo isan idaacaddahan la hariirteen mayata waxyaalaha idaacaddu hanagari hariirina may kumad aha waala una hanagariina cabasho may ku qabne maamulka sida kasoo degmada bardaale inay maalintii inka horeysii tallaabadii la gaadiba musumaadka iyo degreertalen ku bilaawatay yamayna horta cabasho ku qabne kase kasi marka ma in sheegane dadka maamulka dhisaha iyo dadka saraakiil wadanka maamula ma in sheegane unamaynaha awal baaboodkiintu iyo gobolkii walal dhasheen ee doorashadii ka dhashee in ilanka doorado ilaahay lakamaadiye walaa ku hadala in i doorado la wada hadalayo gobolka dartii see walashan lahay see wadanka lagadii see awoosiyashii ay shalay badan an yaraa intii dheer yaamaynaha yeelka banasanahay geelka maadaama dadkii oday dhaqmadaha ay lugeeli mayn ereyne walaasayman koyne walawilba gobolka yaadhiyaan koyni walaan wasinsiina gaadadahoba gaadadaasanka kaba marka dhibkaasa gobolkan yaala hayado ii dhamaantay dadka wala dhisahayen una maynaha may ku cabadaane dhibkaanina ekaa inni dhigmadii waa kooyahay anshuuraadka walala ku daadahay iyo gulbilah galaa lama tawdabeelood dhigmadii talee afartan iyo sagaal tuule oo tawdabeelood hoos kooya dadka nehdana lileyey lama korshii gobolkii kalatiin yeerasa iyo dhibaatan aragni maadaama waa doorasho ayin aboodeegsi ini umay fadaanaya wal xaquuqdi una lahayni oo deegaankunkan ay ka lahayni ini una helna yee ambaahna warkaasa yee dadka dadweynaga ka nool bay deegaanada sarban soomaalida iyo geystaan cabashidaas ini eranay suuqi ka tahay gorday sidee markaysan fadaasen in lasinsuubi awood qaybsiga hordhaanti waa laka geybsada jiray maamulka degmada berdaala meegahasin ka toosa jartay una awel walwaanwaanga xilligii hogaamiye kooxyadii laga siiyaa gobolka hogaal laka dhameeyey maadaama uu walaal hajiidadow iyo dadka xilligaas ilahaas ka dhawaayay lanka iswaanin dhaaday may ka fikirayni ismeynaha dad oo deegaanka bawan kulahaynaha kamiinaha roogo waana qayanka lahayn inigu agasoy la riyo dhiidi marka lanki urwanin dhaaday waagas bay ereyheen ada walaaga haanayo ee dhaaweeladi usuula maereen madaada dadku walaalada een si joogan muqtabaw marka waagasay ee dadana sibakin sheegahay maalmiina iyo feeralay saamilaayan inaha degmadii inka xoog badan deegaanadii haddii la feeri maanjartii saasalan dhaaday waagasay dad noomad ahoo ee dadku reer baykil ahaawayeelay erey maalmiinadii walankeedii kaafkasaa agoodiisu waagas islahaye badintii حتى مركب ما دابت ورشنا المستقبلي اللي هي دلها يسكنون ولا هذا البرنامج كاس حتى وابد ورشة المستقبلي وحتى مركب عضل أنا إني أبو تقيل في وارد يعني حتى وابد ورشة حر حبيتا مركب والدور ضايا للدور ضايا أبو تقيل في بلوك عضل أو ما يفرعني هو بيقول لي لك الله عيني أبو تقيل في بيلا بيقول لك لنا إني والكتاب إني حتى أنا أنا كجرى وأنا فضانا كسي dadka wala dhisahay sida hay-ado markaas dhadhahaadinta kuwada maamulkan lansuub yahay bardaala la hariirteena cabashada tiitig in gudbiidana aan gudbiyni warqad goran warqad qoraal iyo shirintaba la waadini aan sheegni arrinta ku hadalnay mayla eraay antii kiiska lanka dheynan hataa goladan gaabnay wada hadalnay nimayow gaabka wallan wada gaaldahay leelan guryo iyo kunti iyo doorar iyo meegid iyo saaxiga basraski dadka sheenahay maalmasgeeda mayla eraay kow ahaa daysaamooba kow etereermaaliyinig lama ee marka hatan ini dulmadii suganaylay walna lahaskiiro walna laha gorgoro hatan walaaslay hatan wardhananidijiisadisomanaarlanka guulaysidiyaan yeedasaanan isugu yeedasa eedan ku cabadaana maadaama odayaalka iyo dhaqmeedku in xukumaayo walaagiyo hanin gaado waayan maysin sheegana isiina siyaasiyiinta nawiina dadka wadanka taladiis leh maal madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowladda dhexe federaalka ee maxamed cabdullaahi farmaajo inii barnaamijkaas kaas meelasayno sumaaso kadiyayda iskuma jira haabiyahayo walba inin ogolayn iyo minaha meelasoy iyo kuwa daayana inii shirkiino kubanay ilaan kooba kanlayda iyo walba isaan ilaa laba kun iyo labaatanka isku sugaano deegaanka madaxweynaha koonfur galbeed awel walaha ka magacaaba ee digreetilaan magacaaba inii dadkeetu maamula ilaa xilligaas laku diiran digreeto ilaha ka maamulaya oo aankani waana walaa isku kabani ka tahay dadka arinti wada maamulka awoodqaybsigan sameeyahay degmada berdaale dhisowga kiijiay ku shageeyahay yaa macnaha lajeeday oo waryaabo isan falaasan siin diiday كل درجة دوين لك عزيزك للشوري لين أول بي ولا عايش أنت كل دم والمجرانة بدأوا النظام سنة أول النظام اللي يلون لك سبدا عضاي بس كان تيشن أبو تيشن سياحة كان قالوا ولا هم نو في ولا كتير يقدر فأنت قال دم لا اللي يونا من مكان وزير يداي في مرن مركب الخبر عن إني برنامج كل كاسل إن شاء الله من لا فرق لي يا أبو شيخ كوبيان بينما بينما بعدام ونحن بنقول أن بدأ لك نورا فبقى ورنا له walbaa deegaanka lagu baahanyaa afar iyo labaatan kisaa la sugayaaina markase insaadanin dulay diyaarna uyini maana ogolaadan maana oo lautiinkii dhalinyaradii iyo meelaha haweenkii baan teegin sirta ku hor in barnaamijkaas dadooda ku hore anaa taata ku hadalay barnaamijkaas way fadaan arrintaas arigii xuquuqduna meelin kale lana siiyo fadaanna beelaarrintaas loo geysi abashidaas agan haddii arrinta iyo sadaka sii dareerta ee maamulka sidalaka dhisa isinmaysinku qorshaysan wallaahi haddii silaybalaka dhisa ini biyo eelka eelweynila raayha wayi hargaana lakiliyalan weliba suurtoolaya suurtiyadahatin biyo ku waraabaana inina ninjadiidnaye oo sidaani bishe wal kale una meeli noo yaalo mase dhaqaale ina noo qaada ina noo anshuurayo mase hooladaana lan anshuurayo mase dooradaan ukuntaana walaalana kam ini inuna لقدودنا قبل كاسي والانتصاد دريرنا يقولون أداينا غيرنا مغزنا لكن فرطمنا ميلك الدريرتا تتباور شيرين سوبيان قبل ويرانا بالبيني لكن ولا نطحر أنا مدين أتكان إني بديل أبشر إيه مسمات هم ميلك الديها إني لا فرق لك أدارة ولا سنقارة يا فران هو أرسل بيتا البيني الأرائل برجال خيالة
beele adahda ah kujeeda cabashada muujiyahayta dhammaan isla gobtaana in isinku bateen shirkii ee ku dareeray degmada beerdale ee xubno awood qaybsiga maamulka laha ka dhisaay isla gabtaana mise dadgaare oo arrintaas ku dhirfunyaa etiin ulmaauddiinka dhallinyarada haweenka isla dhamna arrinlan wada dhamiyo xitaa lanka aanada ha ka daaday islaanta bukurka aanada ha ka daada siiyaa og may ogi kan meel eraay gornyosheena gornyoha guraaya og insheegni may insheegnay kan doorada ha usaayay ukuma bergaarseenaya insheegni oo walaahun inta ku waayno arrinta una kullina mase walaahun habuuqda an unalena oobiye dan kaamilka helo waayna kolley wal nadiifna gabaaba isku yarahaa bini-aadameele ee ku diyeey may an eegi eedaana ujeelnaa إني أرنكاسي ينتينها وغبان هلك ولا سلني بريو بريو تبكلك شداوة تبكشي أنا ميل أكبرنا ما أنا أرنكاسي يوم يوم لك الجرني أول هور لك الجرني حتى إني غير هاي مركز برنامج كاسي ولن تنين ولن كوغاري ولد قبل هاي برنامج كاسي مشاغي ولن تنين كشي waayahay fariinteen damboyta baaqa kiikinka eedan in arrintan walla ku qabada adadiraasa mayata may baaqan arin fariitan damboyta una diraan maadaama una ana beelo maalugina oo ka nool degmadan berbaale meelin todoba beeloda kalena afartan iyo sagaal tuula iyo ha ku galaasee weegi ku kooyahayte ukun ku kooyahayte may dharaa isuba ku kooyahaye urni ku kooyahaye aan ku kooyahayte hooda xuquuqda una lena dadka dawladda ee walbisahaay xuquuqda una lena iyo neysiina ununa walaal dulmaysaga ina barnaamijkaas in wada laa faragelinsanka daqsiga badan leh iyo dadka faraana oo laan faragelinina hanjibaadna ununadaana ka egna langunan haysana meelin ka duulana iyo edaayana saasana iyo marnaa arinta ay kaga tay
خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروى
dhugaystayaal weli weli dhugaystaytana barnaamijka kulanka warsan baarlamaanka hirshabeelle weli sheegana intii khilaafan ku teeginayna had magacaabo ka golo wasiirada maamulkaasi gureed markii maalmoogin kadib damboy saxaafadii ee qortii anti khilaafa dhexgali madawiinaga maamulkaasi hirshabeelle iyo madawiine ku-xigeenka maamulkaasi taasi oo la sheegay intii liiska madawiinaha waare usa saari aan ka ganacsanayn madawiine ku-xigeenka maamulkaasi xildhibaan maxamuud xuseen bulibuli oo ka tirsanaa mudaniyaalka baarlamaanka hirshabeelle yaqadka taleefonkii idaacadda warsan mardhowaytii inku warami usugona beeni intiyo jiran khilaafan dhaxaya madawiine ku-xigeenka maamulkaasi iyo madawiinaga maamulkaasi hirshabeelle maxamed cabdiwaare maruus arrimoga si arrimo kale infaafa ayay weliba adaleysi ku mid tahay xildhibaan maxamuud xuseen bulibuli
deegaanada hirshabeelle maxaa ka socda deegaanada hirshabelle waxaa ka socdo wax dhib ah oo ka socda oo ma jiraan kulley xukuumaddii ayuu ku dhawaaqayaa madaxweynuhu ku hordhow ayaa laga rajaynayaa wax dhibaato ah oo hadda ka jiro oon mataqaanaa kuu sheegi karaa una ma jiraan waan gartay madaxweynaha waxaa la yidhi maadaama xilligii la magacaabay ilaa iyo imika aad waqtiqurnin aad u samayseen ee dhinaca kale waxaa la sheegayaa in madaxweynaha golahiisa wasiirada uu rabo inaysan xildhibaano soo gelin idinkana ballanqaadkii hore aad rabtaan in laidin fuliyo maxaa ka jira arrimahaas
arrintaasi walaalow si qalad ayaa wax lagugu sheegay madaxweynaha iyo iyo ba iyo ba iyo baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle wax oo had ka diidan yihiin oo dagaal ah oo arrintaas ku saabsan ma jiraan waa ay ka heshiiyeen tala wadaagay waxay u ogolaadeen in uu baarlamaanka ka banaanka ka keeno xukuumad tayale lagulana xisaabtamo waxa ay qabanayso waayahay waayahay marka markay si- sida tani ay dhacday ee deegaanada hirshabeelle waxaa la sheegayaa in xildhibaano maanta kulan ku yeeshay magaalada jowhar oo iminka fadhiisin maamulku ay u tahay ay sheegeen in golaha wasiirada uu soo magacaabayo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare aysan ansixin doonin ma- ma ka war haysaa xildhibaanada ee fikirkaasi qaba
walaalow saas aad ayaan uga xumahay baarlamaanka hirshabelle dastuurka ayaa u ogol in gudahana laga qaato banaankana laga qaato hade madaxweynahana dastuurka ayaa u ogolaanayo xukuumadda inuu isagu soo dhiso gudahana uu ka qaato banaankana uu ka qaato laakiin hadda dastuuriyan ka sukow ayuu madaxweynuhu xildhibaanada kala wadaag la yeeshay kala soo jeedinayo u soo jeediyey ayagoo mataqaanaa fadhiyo oo mataqaanaa intuu u sameeyo caashe sharaf ayuu usoo jeediyo maxdamaha la raba in hore loo socdo dadka xildhibaanada ilaahay janis u siiyey inay noqdaana dadkii shalayta xildhibaanada u waayay janis inay helaan oo ay ka yimaadeen oo dadkooda ahay oo ehelkooda ama walaalahooda ahay inay janis siiyaan wadatashi ayay ku sugday dallada marka waa u qaatay marka ciddii ku tiri hadda baarlamaanka ayaa waxaas ka shirayo waa cid aan ixtibaal ahayn aan isleeyahay magaalada jowhar ee imika ee xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi waxaa la sheegayaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha maamulkaas laftirkooda ay isku yaro khilaafsan yihiin ee liiska ka kooban afar eh, konton iyo afarta eh, eh, wasiir wasiiru dowli wasiir ku-xigeene ee uu soo saaray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare isla maraaxantaasna shaxda uu soo bandhigay uusan ku qanacsanayn madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ee khilaafna ku dhex taagan yahay dhinaca kalena xildhibaanada dhankoodii ay tabanayaan in laftirkooda golaha wasiirada ay soo galaan marka caqabad kale oo idinka hor imaanayso soomaha haddii madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii liiskii golaha wasiirada ay laftirkooda ay ku wada qancila yihiin oo qof weliba liis uu wato wallahi walaalow aadaan uga xumahay aadaan uga xumahay soomaalidu waxay jeceshahay ama saxaafadaba aan idhaahde waxay jecel yihiin inay abuuraan xaalad aan jirin ayagu ay abuuraan u gudbiyaan mujtamacna mataqaanaa u gudbiyaan marxalad markaas aan taagnayn mar haddii madax- lala tashtay xildhibaanadii oo madaxweynihii uu ogolaa iska dhaaf madaxweyne ku-xigeenka inuu baarlamaanka imtixasho u sameeye yidhaahdo asagoo dastuurku u ogol yahay inuu bannaankana ka qaatay gudahaana ka qaatay asagoo aan cidna la kashan dastuuriyana uu xaq u leeyahay oo uu sameeyey inuu la tashto baarlamaankii ay yidhaahdo walaalayayow sidaasaan rabaa tala ahaan aan soo jeedina waxdu haddana aan qaadan doono idinku aad ku talisaan in adag ay tidhaahdo madaxweyne ku-xigeenkii iskaraabsiyi inuu la tashan waayo taasi waa taasi waa wax mataqaanaa iska ah waxaan jirno daradagaana ayay noqonaysaa mid waa dhici kartaa oo de dadku wax ma wada helaye cid aan wax helin ama xildhibaan aan ugolaa wasiirada beeshiisu helin waa dhici kartaa inuu maxaan anigu uqaaday u doodo ama uqayliya waa dhici kartaa hal iyo laba noocaas waa iman karaan laakiin baarlamaanka hirshabeelle waxaa ka go-an aniguna hadda waxaan nahay baarlamaanka ama ugu dhadhow iyagoo dhan xabadiisa yimin wax kastoo ay qabaanna ay kala kastaan ama u sheegaan waxay ku qanacsan yihiin in laga kala geliyo cidaad noqonaysa wasiirka keliya oo nin waliba siyaasada uu mas-uulka ka yahay ama deegaanka ama degmada uu mas-uulka ka yahay cidda ka imaanaysa in asugu sayano kaliya ay mataqaanaa taasi ayay ku qanacsan yihiin ayaga
waxaa tiri saxaafaddu waxay jecel yihiin inay gudbiyaan wararka la xidhiidha ama haystaha keeni kara ku darso aniga ma joogi ee deegaanada hirshabeelle ee waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo xogta keliya ee aan helnay waxaa ka mid ah in khilaafi uu jiro xildhibaanadu ay doonayaan in liiska golaha wasiirada maxamed cabdi waare uu soo magacaabayo ay ka dhex muuqdaan taasina khilaaf uu ka taagan yahay marka warbixinahadaas iyo xogagkaasi aan helayno ma waxaad leedihiin waxba kama jiro
waxaa horta nasiib daro ah tahay gabaanka hirshabeelle waxaan kamid ahay dadka danaynaya inay ka noqdaan wasiirada xukuumadda maxamed cabdi waare oo la soo dhisi doono dadka ugu horeeyo inuu mataqaanaa noqdo dadka kamid raadinayaan kamid ahay haddana walaalay ama saaxiibaday dhammaantood sidaas oo kaleeta ay igu wada badnaayeen laakiin mar haddii madaxweynihii intana soo dhex fariistay oo naga codsaday inaan janis bixino dadkana janis aan siino askanaan janis siino oo naga codsaday nin walibana oo xildhibaan wixii saami ahaan degmadiisu u hesho ama beeshiisu u hesho inuu asagu keeno oo noo soo jeediyey iyagoona idin naqasbayn oo mataqaanaa waana naqasbayn cid kale naqasbayn ayaan ka tanasubnay rabitaankeedi marka waxaan u qaatay hadda marka inaad jiligii hore oo aan rajadaas aan rabnay inta aan kulankaa ku dhicin warar ka horeeya ayay noqonayaan ama hoosbaynaynin macnaha waxaada aad weydiinay laakiin wixii hadda ka dambeeyey kulankaasi wax xildhibaan oo arrintaas qof ka qabaa ma jiro wax xildhibaan oo arrintaas ay ka qabaa ma jiro hadda xukuumadda asiskadan lamama gaarin xukuumad lamama dhisin markii xukuumad la dhisay kabacdiana oo lagu dhawaaqay kabacdi ayaa dooba ka imaan kartaa oo idin dhigi kartaa aniga waa lay qadiyey ama aniga saas baa la yeelay laakiin hadda haddii aan ogolaanay in madaxweynuhu banaanka ka keeno golaha wasiirada mar hadduu naga codsado anaan ogolaanay maxay tahay waxa hadda laga aan ka siyaabin karnaa ama aad leedahay xildhibaano ayaa qabo adigu soo hadda ma dhigi kartaa mudana weriye ayaa ila soo xiriiray oo dhahayo
waa dareemi karaa xildhibaane ee waxa aad ka hadlayso ha yeeshee shalay madaxweynihii maamulkaasi cosob leh ayaad kursiga ka tuurteen maanta haddii madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii ay isqabsadaan maxaa idin go-on oo aad samayn doontaan ilaan fursad kale ma haysaane waxaa noo waxaa noo go-an horta waxaan kuleeyahay marka hore maba isqabanaya aan kuleeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku laana constitution a udhisan asagaas ayayna kuwada dhaarteen inay kuwada shaqeeyaan ay labadooduba ay mataqaanaa ku dhaarteen nin walibana waxa uu constitutionku ogol yahay kasta uma jirto annaguna waxaan kuleeyahay haddii aad weydiiso maxaad samaynaysaan su-aashaad otaytaana waxaan samaynaynaa labadaba inta wacno ayaan cidi qaldan oo constitutionka dhinac marsan ayaan dhihi doonaa walaalkeeyo waad qaldan tahay raac sharciga aan ku heshiina marka haddana maba jirtoba madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne iskhilaafsan mana rajaynayno inay iskhilaafi doonaan insha allahu tacaala
kudhugun sidaal qodobkaasi welibaan damboye barnaamijkii kulanka warsan oo ogiisin kudhugun sidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waana siinkamaad naga dhugunsidowka barnaamijka kulanka warsan oo kuwaliya siin saaray waana siinla dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada waliba galan wiingiisa ay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k markel iyo markel waliba wada siin kulana amiin fayla tan inti barnaamijkan barnaamijyay dambe un reedun ku kulmaana bahwiinti warsan oo isku duuban oo sanglaysad iyo amiin nabade idii barnaamijkaanan dhugunsinan waliba reedunku hel kurana warsan radio com